وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد waxaynu wax ka odhan doonaa soomka iyadoo waktigiisi uu inagu soo dhow yahay ilaahay nabad ha inagu gaadhsiiye waxaynu ka xusnaa runtii waa baraarujin iyo arrimo guud oo caama wixii laakiin gaargaar ahee axkaamtiisa sii hoose dee kolley wacdiga culimadu jeedinaysa iyo wuxuu inoogu iman doonaa waanooyinka bisha dhexdeeda dhacaya insha allahu tacaala waxa yar waxaan ka xusilaa asraaru siyaam marka hore soomka iyo bal asraarta ku jirta ilaa toddoba nuqdadood meelahaasaynu ka soo qaadan doonaa islaamku shay kastoo uu jideeyo ama ilaaha boqorka ayba uu noo jideeyo xikmad kama madhnaa afcaasha ilaahay sidaanay xikmad uga madhnayn iyo waxyaabaha uu samaynayo waxyaabahao addoommaha u jidaynayaana xikmad kama madhnaa laakiin yaclamuhaa man yaclamuhaa wayajhaluhaa man yajhaluhaa qofna wuu fahmaya qofna waanu fahmaynuun xigmadihiisa waxaa ka mid a dee qofku marka uu soomo muslimkaahi wax badan si camaliya uu usoo taabanayo in nafta uu nadiifinayo taskiyatu nafs biaacati illaahi fi ma amaruu walintihaai cama nahaa canh naftii baa hufnaan qaadanaysa hufnaan oo waxaan la yidhaahdo dunuubtu waa culays lidalik bay noqotay wizr alawsaar liyaxmiluu awsaarahum waa wisri baa lagu sheegaa culays waana sida qofka muuminkaah uu dareemayo markuu dembi ku dhacayo buur weyn buu dareemaya halka qofka munaafiqa ah uu daksuu dareemayo dembiga weyne uu gelayo wixii cuslayn lahaa naftan ayuu dhan uga riixayaa qofka addoonnimadii laga doonaya inuu addoon noqda ilaahay u abuurayna tadriib iyo tarbiya ayuu ka helayaa xagga soomka ah ilaan mar kastoo addoonku uu ilaahay kusii dhawaanaya oo mar kastoo cibaadada uu badsado addoonnimadiisa xaqiijinaysa waxaana intaasi ku timi bixirmaani nafsi can shahawaatiha naftii waxay doonaysaa hadalkii xumaa waxay doonaysaa cunadii waxay doonaysaa cabidii waxay doonaysaa jimaaci wixii o dhan ilaahay dartiib uga daayay marka layliskaasu siiyey naftiisa layliskaana taskiya ayaa ka soo baxay in naftii ay maydhanto dabeetana qofkan qadoodigiisa ayaabuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in udgoon uu ka dhalanayo iyo raali noqosho ilaahay wladii nafsii biyadihi lakhaluufu fami saim adyabu cinda allahi min riixi lmis qofkan afkiisa luunkaa ka soo baxaya ayaaba ilaahay agtiisa ka udgoonba halkaa miskiga laydhaa waa layliskan uu qofkani qaatay taskiyadii ka dhalatay waxay keentay in arrinkiis udgoonkiisu halkaa gaadhaba qofkii sidoo kale إن الصيام وإن كان فيه حفظ لصحة البدن كما يشهد بذلك الأطباء المتخصصون فإن فيها أيضا إعلان إعلاء للجانب الروحي على الجانب المادي في الإنسان qofkii waxaa la isla qala caafimaad ka helayo jirkiisu sida dhakhaatiirta ku takhasusay cilmiga ibiga ay sugeen beredhexdeena waxay ka warramayeen yuhuudda baadhitaan bay sameeyeen baadhitaankaa dadka yuhuuddana way ku sameeyeen dad filistiiniyiinana way ku sameeyeen dabeedna waxa ay sheegeen xididadooda halka ay u shaqeeyaan iyo dadkaa muslimiinta iyo dadkaa gaalada ah inay wax badan ku kala duwan yihiin qofku marka uu soomuu soomka ka soo baxo jirkiisu waxa uu qaataa bay idhahaan shaxmi yaroo khafiif oo wanaagsan baa ayaa ka soo baxa jirkiisi inuu wanaagsanaanaya qiran iyaga lafdigooda iyadoo taasi jirto oo wax suganaysa haddana qofku dee laba qaybood buu ka kooban yahay jir iyo ruuxe qaybtii ruuxda ayaa ka kor noqonaysa awoodda iyo gacanta sarena ka yeelanaysa qaybtii jirhka waa laba cunsur oo isu yimi marka cunsuru qiin wa cunsuru ruux alilaahi marka cunsurkan dhoobadu meeshii laga abuuro xagga dhulka ah ayuu usii socdaa hubuud ila taxt hoos buu usii daadegaya inuu sirxadda qaniino cunsurkan kale ruuxduna kor buu usii kacaya marka soomku kanuu caawinaya cunsurka ruux sidaa daraaddeed ayaa uu noqday soomkii mid u hiiliyey ruuxdii cala aljism caqligiibuu ayuu u hiiliyey oo shahwadiibuu ka hiiliyey ila caqliga wanaagsan in alla la caabudaa buu sheegaya shahwada iyo rabitaanka oo shaydaanku ku laran yahayna in wixii naftu ay doonayso la siiyaabay sheegaysa ama qofka ugu yeedhaysa labadaas way kala xog batay soomku kale u hiiliyey arrintaasina rubama uu sheegayo laga faaidaysan karo xadiidka uu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofku laba farxadood buu leeyahy uu farxayo midi waa markuu afuro midina waa markuu ilaahay la kulmo markuu soomkii ka afuro galab walba ama ciidaba uu ka afuro intuu soo dhamaysto bishii farxadeeduu leeyay ilaahay markuu la kulmana farxadeeduu leeyay wuxuu ku faraxsan yahay jaanibkii sarreeye ruuxda ahaa oo runtii uu iska rabtaagu u hiiliyey ilaa uu caalamka kore u baxay oo uu kor noqday soomkii sirta afraa saddexaada ku jirtaa waxa weeye waa tarbiya liliraada wa jihaad lilnafs wa tacwiid cala asabr waaltawrati cala alma'luuf intaasoo arrimoodba waa ku jiraan naftii oo qofkii jihaadkii uu kaga guulaystay iyadii oo sabirkii uu caado uga dhigay oo la qabsatay kacdoonkan ilaahay uu faray inuu qofkii naftu wixii ay la soo qabsatay ku kacdoomo uu ka tallaabsado taana wuu hirgeliyey qofkii iyadoo la yidhaahdo mufaaraqatu lmaaluufi mashaqa qofku hadduu dee wax la soo qabsado koob iyo toban bilood oo wuxuu soo hafayu cunayay ka fuqoo ka go'dani way adagtay lidaalik baa soomku maalmaha ugu horeeya dadku ay si uu yara yihiin shaqaysan kari waa inay yidhahdaan waa la sooman yihi amaba uu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam soom oo dhanku ilaahay ugu jeclaa inuu ahaa soomkii daawud nebi daawud calayhi salaam soomkaasi muxuu ahaa kaana yufdiru yawman wayasuumu yawman maalinna wuu afurayey maalinna wuu soomayay macnaheed waxay ka dhigan tahay maalin walba soom bilow ah ayuu ku jiraa oo wuxuu xataa ka ilaaliyay naftii inay soomkii la qabsato haddii la isugu bixiyo oo soomka uun uu qofku wadi lahaa oo maalinkan uu afurayo uu ka dayn lahaa uu ka sahlanaan lahaa laakiin sidaa isdhex socodka ah ee cunadii iyo soomkii isku jiraan waa arrin maalin walba bilow sheegaysa inuu qofkii u bilaabmayo soomkii qofka bani aadamkayna waa iraadada un mal insaanu ila liraada qofku waa waa go-aan un lidaalik baa caqliga caqliga waxa caqli loogu magacaabo ila caqligu waa waxa wax lagu xidho lagu dabro qofku dabraa caqligu caqligiibuu isticmaalu ka shaqaysiiyey marka go-aan yeesho iyo iraada hebben wuxuu ku ammaanan yahay go-aan inuu yeesho marka qofku dee gaaladaba ilaahay wuxuu ugu eedeeyey inay noqdeen xayawaanka oo kale iraadun bay yeelan waaye qof naftiisii famkiisii iyo farjigiisii ka adkaan waayey dee arrin ma hayo cidna u talin maayo boqoradaha ingiriiska mid kamidabuu nin la shaqeeyo soomaaliya ka warramayay annagoo maalin wada socona ayaan idhi ayay tiraan waxcuno markaasaan idhi waan soomanaha inta horay fikirtay oo kolkaasay tihi buu ihaha iyo anigu saddex marka igu soo dhacaan midnama xejin karayo runtaan kuu sheegaya marka aan doono inaan wax cuno waa inaan wax cunaa ma xejin karayo markay hurda igu soo dhacdana waa inaan jiifiyaa markay hamada igu soo dhacdana ka igu dhaw waa inaan ku dhaqaajiya saddexdaa anugu mar hadday saddexdaa hamadii iyo hurdada iyo hunguriga ma hayn karabayt marka dee waaba nin cajaayo aata in kaaga dhalinyarada xoogga la helo waan soomanahay oo waan afxidhnay marka fuqida min hada almar aliraada iraadadii baa laga waayay iyo go-aankii ina dalika lamin cazmi lumuur waa arrimaha go-aanka ah faidaa cazamta go-aankaasaa markaa la xusaya casmigaa iyo go-aankaa iyo iraadadaasoo qofku uu fuliyo runtii waxa uu ku geli karaya qalcaduu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam markii uu yihi asiyaamu junnatun wahuwa xisnun min xusuuni lmu'min waa qalcad soonku kamida qalcadaha uu qofka mu'minka ahay galo qalcad weyn xikmada afraad ama sirta afraada ku jirtaa waxa weeye dee sida macruufkaa qofka bani aadamkaa baahidan ku abuuran ee jinsigaah ee labkiina uu doonayo inuu dhadig la kulmo dhadigiina lab la kulmo waxa uu ka mid yahay min akhtari aslixati shaydaani fii iqwaa'i linsaan waa hubka ugu cajiibsan ee shaydaanku uu aadamaha ku isticmaalo haddii hubun la isku isticmaalo la yidhaahdo waa khatar kaasaa ugu khatar badan qofka bani aadamka ah oo had iyo jeer marka uu dabdin kari waayo meesha uu kala dhaco iyo waxa ka dhasha dhibkiisa waa laga yaabaa oo qofkiiyo qoyskiiyo ummadaba wuu wada gaadhaa lidaalik buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam war kumaan jannada u ballan qaadaayo ii ballan qaadaya uun afka iyo ibta man yadmanu lii maa bayna lixyayhi wafarjayhi fakidayhi adman lahu ljanna aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam bal arrinkaas siduu usoo dhigay eeg nebigu ballanqaad baan siinayaa buuri inuu jannada gelayo ka afkaa iyo ibtaa xijin karaa markaa qofka labadaa ka adkaada arrinkiisu ma sahlana waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum ilaahay baa ku ammaanay mu'miniinta marka aada eegto maanta taa mistaaqiyadeeda ama shayga rumaynaya waaqicaad ka arkaysa runtii waaqica dadkii maanta waxaa laga cabaadayaa laleeyahay idiskii markii la tirakoobay lix milyan buu dilay oo qof waa wadankan soomaaliya laydhaa inta dad ku noolin la-eg ayaabuu kow ka dhigay inta la luudaysaana way ka darayin inta uu soo hahayuu soo kinkiiminayo iyo inta kusii socotaana ka daran maxaa ka yimi waa hubkii unbuu ku halwiyey oo uu ku riday shaydaanku silaaxii isaga ahay khariisada baahidii jinsiga ahayd ayuu qofkii ku baadhbaaday dabeetana markaasuu isxejin kari waayo markaasaa laga warramaayo laxbaa loo fiirfiirsadaa bulshadaad la nooshahay runtii amraadteeda qofku markuu mas-uul yahay waa inuu cuduradeeda iyo mashaakilkeeda jira inuu wax ka ego wey inaad aqalkaaga un gasho aada meheradaada gasho aada dabeetana masaajidkaaga un gasho warku uu ku dhaya maaha haddaad saa u dhaqanto daad baa kuu soo gelaya xalinaya ama cawska aad ku fadhidaa gubanaya ama masalahaba lagaa hurgufaya marka waa inaad wixii kugu xeernaa iyo waxa wadanka ka jira hareerihiisa eg iminka markabaa inoo soo dega ayaa la yidhaha etoobiya usoo degaa raashin buu usidaa tusaale yar baan isiinay waaya xoogaa dollara waa laga faa'iidaa laakiin darawaliintoo dhamina iris bay soo qaadayaan aqlabuhum ilaa cid ilaahay uu ilaaliyey mooyaane marka intaa qaxwaa iska soo qaataan dabeetana intaasoo habeenuu taraaggaa ku jiro injiidii buu la soo maraya dabeedna la aafow markaasaa ixsaa'iyaadka statikiska ay dhakhaatiirta sugayaan waxaa ka mida intaasoo direefar ama mid aad taqaanay baa lagu oaya hebirgoormuu ka shubay waa kii isku darmay ee bantii xejin waaye idisku ku dhacay hada wasalaam dabcan dee xaasaskiina way kusoo noqonayaan musiibada waa waxyaabaha jira wey waa qofkiioo insaankiioo hakan kari waayey shahwadii iyo hamadii markaasaa waxa aada arkaysaa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam taa in badan ka dardaarmay in badan fitnada ay dumarku leeyihiin reer banu israa'iil halkii laga soo galay waxay ahayd fitnada dumarka buuli fitnada dumarka marka adduunyadu ibtilada ay leedahay iyo dumarku ibtiladay leeyihiin ka feejignaada dumarku waa dad wanaagsan waa bulshada qaybaheeda asaasiga ah hadday wanaagsanaadaan bulshadaa wanaagsanaanaysa hadday xumaadaanna waa hawada udhaxay dardaaranku nabigu bixinaya calayhi salaatu wasalaam waa gaaladuna taasay fahmeeno ile shaydaankay u shaqaynayaane waa kuwaa dumarkii qaawiyey hadday iclaam ku jiraan iyo hadday shaqo ku jiraan mar walba gabadhu waa inay qaawanaato inay qaawanaato hadday xijaaban tahay shaqana loo diran maayo qaxoontina loo ogolaan maayo tacliinna la siin maayo wax walba waa la iska hortaagaya laakiin maxaa lagaa macaashaya bay idhaahdaan markay shaqada qorayaan kuwa warbaahinta haddaad isa soo xijaabta maxaa lagaa macaashaya wayna dakadaada hala daadaawada iyo laabtaade aada faydfaydaa marka haddaba soomku sida macruufkaa qariisada noocaanahee qofkii qaadqaadaysa ama soo laabqaadaysana wuu jebiyaa wuu jebiyaa waana kii nebigu ugu naseexeeyey calayhi salaatu wasalaam ee kula taliyey bulshada dhallinyarada raggooda iyo dumarkoodaba marka ay waayaan adduunyo ay ku guursadaan markay waayaan oo meherkii iyo masruufkii unbaaba dee daruuriye markay labadaa waayaan inuu qofku iska soomo inuu kunin cunana maaha inuu meel kale ukacana maaha laakiin waa in uu soomaa soomkaa sidaa waxa uu dareemayana ka yaraynaya isla markaa ajrina uu ka helaya iyo sawaabki boqol soonun ha noqdo ya macshar shabaabi man istaaaca minkum lbaata falyatazawaj fainahu aqadu lilbashar ishii wuxuun egeegi lahayd saa wareegi lahayd sida gorgorka ishiisa way soo laabanaysaa xumaantay ka joogsanaysa wa axsanu lilfarj cawradii qofka markaa xumaan ku dhici lahaydna sidaasa uroon waman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaar kaashaan buu unoqday xumaantiibuu ka hakinaya sidii wax dhufaanan oo kale xikmadihii soomka waxaa ka mid noqday ishcaaru siyaam ishcaaru saaim baa leeyahay binicmat illaahi tacaala calayh ilaahay nicmada oo addoonkii siiyey ee mid cabid leh ee mid cunid leh ee barwaaqada uu ilaahay u diyaariyo afka ugu gurayo taa nicmadaasu aada u dareemaya qofka dadku dee way kala duwan yihiin dadka barwaaqa ku noolkaa iyo qaarkood baan dareeminba haraadku gaajada dhibaatada uu leeyahay iyo iyo gaajada ama wax badanba aragba ama hadday beri arkeen ilaawo imika iska labanba laakiin marka uu qofkii gaajoodo ee uu haraado ee galabtii wixii u baahnaa ee uu dul fadhiyo ee saa uu dhagaysanayay goorta la aadaami doono u dhag ku siiyo macaankiisana uu dareemo nicmada ilaahay buu ogaanaya oo kolkii hore uu runtii fududaysanayo la sahlanayd oo subaxdii uu quraacanayo nusu saace cunayay oo duhurkii qabaynayo wixii isdulbaxa taasina waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam doonayo inuu dareemo markii uu doortay dunya la-aan xadiidkaa waxaa ku sugnaa ilaahay wuxuu ii bandhigay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam meeshan maka la yidhaahdo dooxeeda ilaa bacaadyadeeda ay leedahay in la iiga dhiga uun dahab halkaa maka intaa ciiddaa dooxyada dhex maro oo dhan dahaba lagaaga dhiga bal dadkuna aad ku kala saydhide waa kuwan dunyada u hanqaltaagaya aad kala siisaadna aad ka sahay qaadatay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam muu dooran intaa laakiin wuxuu ihi ilaahay oo maalinna waxbaan heli oo waan cuni doonaa nicmadaasaan ku mahadbaqi maalina waan iska gaajoon kolkaasaan dabeedna tadaruci doonaa fa idaa juctu tadaractu ilayk wadakartuk waidaa shabictu xamadtuk washakartuk ilaahay markaan gaajoodana waan isdhuldhigi doonaayo dee addoonaan waxba haysan inaan ahay baan dareemi doonaa marka aan wax cuneen wax helana waan kugu mahadnaqi doonaa ee nicmadaada macaankeeda dareemo saasaanu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii subax u yimi ooriyihiisii oo dhanna quraac la waayay ee yidhi idan ana saaim dee kol haddaa quraacba weydeen buuri dee ma soom baan waayay gaajadaydu dee soon hay noqota buui waa kii soomay waa kuwa masalada fuqahadu kala baxaa xaggaa dambe aynu ku xusi doono in soomka sunnaha maalintii la bilaabi karo waa dareenka uu leeyahay qofka muuminka ah axwaashiisa isdaba soconaysa dawaamu alxaali min almuxaal ila xaalad keliya socon mayso cajaban liamri lmumin qofka muuminka arrinkiisu yaa buu leeyay buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam arrinkiisu yaa buu leeyay qofka muuminka ahoo marka dhibaata ay ku dhacdo ama gaajo ama faqri ama duruuf wuu sabraayo kolkaasbay khayru noqotaa marka barwaaqada ilaahay helana ee uu dhadhamiyo macaankeedana ilaahay buu mahadiyaa oo ku mahadnaqaa arrintaasay xusaysaa kolka waa xikmadii bay ka mid tahay ishcaaru saaimi binicmat illaahi tacaala calayh xikmadda lixaad waa xikmatun ijtimaaciya xikmad ah xusaysa ama sheegaysa iska xurhka bulshada iyo inay isu naxariisato iyo inay isla jaan qaado waxa ilaahay uu ijbaariyey ama uu waajib ka dhigay in la gaajoodo ajbara cala almu'miniin aljuuc gaajo ayaa qaraar lagu soo saaro la hala gaajoodo ilaahay dartii ha loo gaajoodo gaajadaasi waxay dareensiisay dadkii akniyada ahaa bixaali alakbaad aljaa'ica min almasaakiin caloolaha iyo beerka gaajaysan ee haraadan ee masaakiintu ay leeyihiin markaasaa qofkii wax haystay uu leeyahay war ma ragunbaa waxani adiga bishanaadu ku haystee ma rag buu sanadkao dhan ba ay tani haysatay lidaalik baa deeqdu ay badataa bisha ramadaanka sidaynu aragnay oo dadka muslimiinta ahi ay ku tartamaan inta qofa uu qofku afurinayo iyo inta sadaqa uu bixinayo oo akoonadii xidhnaa la furaa ay gaaladu ka yaabsayin markii ay u dhabagaleen dadka muslimiinta iyo waxbixintooda ila shaytaan baa kusoo kiciyey ay leeyihiin war bishaasi dhaqaalaha baxa oo dhaqaalo yaad leh oo sanadkao dhan ba bixinba nabiguna calayhi salaatu wasalaam taasuu guubaabiyey markii uhi man fatara saa'iman kana lahu mithlu ajri hayra annahu laa yunqasu min ajri saa'imi shaya qofka qof afuriya afuriya unbuu nebigu xusay ama wax badan ha ku afuri ama wax yar ha ku afuri ama biyo ha ku afuri wuxuu helayaa ajrigii ka sooman in la eg hadda ka soomanina ajrigiisii wuu leeyahy buu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam waxba lagama nuqsaaminayo ilaahay fadligiisi iyo deeqdiisu way ballaaran tahay taa waxba lagama nuqsaamin intii in la-eg unbuu kan afuriyeyna uu leeyahy marka haddaad shan afuris iyo haddaad toban afuris iyo haddaad soddon afuris dee intaasoo maalmood unbaad adiguna soontay oo kuwana kuu soomay iyana way soomanaayeen hadda koodiina way leeyihin kaagana way leeyihin kaagana waad leedahay oo waad ka helaysaa iyaga waa qadiyad ijtimaaciya wey ilaahay baa ku baraarujiyey bulsho bulshadu dariiqada isugu naxariisan lahayd wajimaacu dalika kulli waxaynu odhan karnaa soomkii wuxuu u diyaarinayaa darajo uu qofku garanti ugu sarraysay oo ah darajat lmuttaqiin dadka ilaahay ka cabsada in badan aad qur-aanka ku aragto almuttaqiin iyo abaalka ay leeyihiin in badan baad ku aragtaa qur-aanka ahlujannaha markuu ilaahay ka warramayo muuminiinta sifooyinkooda marka uu ka warramayo taqwada inta uu amrayo darajada insaanku gaaro taa ugu sarraysa u diyaarinayaa soomka alla yihi ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun lacalakum tattaquun xafo waa noqonaysaa cilana way noqonaysaa likay tattaquun si ay ilaahay uga cabsataan marka alla kacabsigaa lagu helaya waxaynu odhan karnaa bishan qofku carbis iyo layl iyo tababar buu qaatay shahaadadeedana biidn illaahi tacaala sidaa nabigu uu sheegay uu guddooman doono oo uu qaadan doono maalinta ciidda ama maalinta ilaahay uu la kulmo ayuu shahaadada qaadanaya mumtaaz mumtaaz mumtaaz ay ugu qorantay darajo arday uu ku baasata ugu sarraysa markaasuu ku farxaya ah markau darajadaa gaadho man saama ramadaana iimaana waxtisaaban ufira lahu ma taqadama min danbi waman qaama ramadaana iimaana waxtisaaban ufira lahu ma taqadama min danbi xadiidkaa muttafaqu calayhiga nebigu saasuu ku xusay calayhi salaatu wasalaam marintaa haddii aynu toddobadaa shay kaga baxna asraarta siyaamka iyo xikmadihiisa waxaynu wax yar ka odhan lahay ama soo qaadan lahay nusuusta tilmaamaysa cibaadadan qaaliga ah ee diyaarka aynu u nahay fadligeeda had iyo jeerna ilaahay nidaamka uu addoomaha u dejinayo waxa uu raaciyaa tarkiibkiisa iyo tarhiibkiisa wixii axkaama qaanuunahe ilaahay dadkan uu jidaynayo waxa uu raaciyaa tarkiib iyo tarhiib waxay dhahdaan culimada ka warama aslaaru shariica waa arrin ka madran qawaaniinta basharka qaanuunka basharka iyo xeerarka ay dejistaan ma wataan tarkiib iyo tarhiib ma wataan ee qofku waxaa markuu sameeyo cuqubadiisu waa nooca waa cuquba dunyawi oo la garanayo laakiin aayadii iyo xadiidkii waxay ka waramayaan qofkani bushaarada uu leeyahay iyo digniinta iyo cadaabka aakhira iyo jannada camalkan marka uu sameeyo wanaagsan waxa uu ka helaya camalkan xun marka uu ku dhaco uu la kulmayo idan markaa ilaahay dee wuxuu yaqaanaa dareenka dadka maadaama dee iyaga uu abuuray iyo fikirkooda iyo cuquushoodaba kale haduu abuuray say u fikiraan iyo waxa dhiirigeliya iyo waxa joojiya intaba uu yaqaanaa marka fadliga cibaadada aada gudanaysa fadligooda lagu sheega waa shay xaafisa ama qofkii kiciniya abaabul ku samaynaya oo ku dhiirigelinaya inuu ku tartamo camalkan isagaa xadiidkaa muslim uu warinayo abi hurayrana nabiga uu ka maqlay calayhi salaatu wasalaam ee in badana maqasheen wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkuna waa xadiis lquds kul cml bn aadam lahu ila صiyam fainahu lii waana ajzii bih wصiyaamu junat faida kana ywmu axadikum falaa yarfad walaa yashab walaa yajhad qaybtiisa hora xadiika qudsiga camalka ina bani aadam oo dhan uu samaynayo ilahay wuxuu xadiisa qudsigaa ku yihi isagaa leh soomka mooyaane soomka anigaa leh anaana ka abaalinaya marka cibaado walba qofka muminka ah ilahay dartii buu gudanaya laakiin soomkani dheeraad buu leeyahay waa sida adoonkiiyo ilaahay ka dhaxaysa oo aanay cid kale ogaan karaynin wuu kari karaa qofku intuu aqalka galo inuu soo hidhigo oo uu soo dhergo dabadeetana oo afka boorka iska mariyooo luun isu yeelo wuu kari karaa iyadoon cidina arki karaynin ilaa aqalkiisi iyo raashinkiisi iyo wixiisi waa u gooniya laakiin wuxuu u ag fadhiyaa oo u afxidhanya ilaahay darti yaa u diidaya ilaahay soomku waa gaashaan xumaantuu gaashaan uga yeeyi hadduu gaashaan uga noqon waayo aqbalkiisibaa waxays mid idinka idinka midi maalin marka uu sooman yahay ha iska ilaaliya rafadka hadalka dembiga iyo sakabka oo qaylada ah iyo jahliga oo qofkiioo ninweynimada ka taga ah oo ciyaalnimo ku dhaca ninweynimadu maaha qofku inuu qaylqayliyo oo wax bilaa macnaha oo aad adduun iyo aakhiradkoona faa'iido ulahayn uu ku meeraysto maaha walaa yajhal nooc jahliya bay noqonaysaa hadduu waktigiisii qofku ku qaato shaxdi iyo dunadii iyo waxaan waxba tanaya waan isku maaweelinayna oo maad waxbaratid oo maad dikri ilaahay la timaad oo maad dadka waxu sheegtid oo maad wax badan oo kaleo kaalintana kuu buuxin lahaa ayaa jira khayrna kuule walaa yajhal buu leey wax jahliya yuu samayn qofku rafkadkuna dee waa wixii dembigahaa iyo macaasidii alfuxshu fi lqawl ilaa aimada qaarkood ay kuba tegeenba qofku haddii mubdilaadka soomkay ku dareen hadduu qofku la yimaado waxyaabaha hadalkaa xun inuu ka jebin karayo diincaygi iyo daylahcaygi iyo gaalnimada noocaas iyada waa isku waafaqsan hadduu dee qofkii la yimaado inuu dee soomka ka jabayo laakiin waxyaabihii kale ee fuxshigahaa hadduu mid idinka idinka mid ihi la caayo ama qofba uu la dagaalamo dadku way iska hawl badan yihiin ha yidhaahdo waan soomanay laba jeer waladii nafsu muxamedin biyadihi lakhaluufu fami saaimi atyabu cinda allahi yawma alqiyaamati min riixi lmisk xadiidkaa markaa aynu goortii dhaweyta soo qaadanayni weeye xadiidku waxaa kaloo rasuulku fadliga soomka ku sheegay calayhi salaatu wasalaam soomka iyo fadligiisa qofka muminkaa dhiirigelinaya الصyam واlqur'an yshfacaani lilcabdi ywma اlqiyaamة soomka iyo qur-aanku way u shafaaco qaadayaan adoonka maalinka qiyaamaha yaqulu saaimu ay rabi manactu طacaama washahawat bالnahaari fashaficnii fiih waxa uu leeyahay soomku ilaahayow waa soomkii baa hadlaya ilaahayow wixii uu doonayo iyo raashinkiisii uu jeclaaba waan u diidaye ergan ku ahae iga aqbal wayaqulu lqur'aan manactuhu nawma bilayli fashaficnii fiih fayushafacaan ilaahay aniguna waxaan u diiday inuu habeenkii seexdo oo in badan buu taagnaayo qur-aanka akriyay oo kuibaadaugu cibaadaysanayay ilaahay iga aqbal waa sanad saxiix xadiidkaasi kusoo arooray labaduba way hadleen qur-aankiina wuu hadlay kalaamkii ilaahay soonkiina wuu hadlay in kastoo ay ahaayeen laba shay oo dee markaa aan inoo muuqanaynin oo macnawi haddana ilaahay baa ka dhigaya kuwa hadla ilaahay baa ka dhigaya kuwa hadla shaficnii fiih fayushafacaan ilaahay aniguna waxaan u diiday inuu habeenkii seexdo oo in badan buu taagnaayo qur-aanka akriyay oo ku cibaad ugu cibaadaysanayay ilaahay iga aqbal waa sanad saxiix xadiidkaasi kusoo arooray labaduba way hadleen qur-aankiina wuu hadlay kalaamkii ilaahay soonkiina wuu hadlay in kastoo ay ahaayeen laba shay oo dee markaa aan inoo muuqanaynin oo macnawi haddana ilaahay baa ka dhigaya kuwa hadla ilaahay baa ka dhigaya kuwa hadla waa fadliga runtii ku jire qofka muuminka ay ku bushaaraysanaya wey xadiidkii saxeixaana isaguna fadliguu sheegaya caanka ahaa ina liljannati baaban yuqaalu lahu rayaan yuqaalu ywma alqiyaamati ayna saaimuun faida dakala aakhiruhum ugliqa dalika albaab waa special case way arrinkooda waa xaalad gaaray nimankaas ku sugayino maalintaa waa la yaahinaya ama waa la yawaahinaya qofkii saaimka aha waxaa laleeyahay xaggay jiraa ii soomi jire me soomka caadaystay sunihii iyo faralkiiba imika waa waad noqonaya qofkii soomka caadaysan jira me ilan soomka faralka quran maahayn sunayaal badan baa nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu soomi jiray oo habboon inaynu ku dadaalno oo had iyo jeer qofku sunnaha uu ku dadaalaa waxay keentaa inuu sbeer u noqdo faralka waxaa kaloo uu noqdaa inuu nafta carbis iyo laylis ay qaadato oo faralku u dhib yaraado markaad imika sunayaal badan tukanaysa faralka ah ku safaadi maysa laakiin haddii sunayaasha oo dhan aada ka tagto faralka laftiisa hayrada ku jira ama in isagana aada soo jiidho khamiisaha iyo isniinta iyo ayaamulbiid iyo carafa iyo cashuuraa iyo nebigu caleyhi salaatu wasalaam maalmo badan ayuu inoo jireeyay ayaamaha maaragtay la soomaya ama soomka sunnaha albaabkaasi khaas buu yaho markay ka galaan waaba la xidhayba marka dadkii aan soomi jirin dee halkaas arrinkoodii ku haday soomku waxa ay culimadu uqaybiyaan saddex qaybood ayay uqaybiyaan laba waxa weeyaan midi waa soomkii sunnaha ahaa oo dabcan isaga laftiisa dee qayba sii noqonaya sida kuwa aynu xusayna markii dhawey iyo soomka faradka ah soomka faradka ah waa saddex qaybood isagu soomka faradka ah waa saddex qaybooda bisha ramadaan soomkeeda inagu soo socota iyo soomul kafaaraat soomka kafaarada iyo soomka nadarka hadii soomkii sunnaha ahaa aada ku nadarto ama maalin ilaahay dartii inaad u soomto aada ku nadarto lilaahi calaya an asuma arbacata ayaam afar maalmood inaan soomo ayuu ilaahay igu leeyahy falal bay noqonayaan ama maalin sunno ay ahayd in la soomo sida sawmu yawmi caraf oo kale ayaad ku nadarta sunnaha laakiin faral buu noqonayaa soomkii kafaaraduna isaguna waa macruuf weeye oo matal kafaaradii had iyo jeer kafaaratu dhihaar iyo kafaaratu lqatli iyo malaade kuwa dadkeena waba isticmaalaan iska adagtay ama iska soo dulboodaan un dadku soomul kafaara qof soomaya hadduu qofku qof dilo dee khata iyo camdi mid kasta ha u dile labadii bilood bay ahayd in uu soomo oo mar hadde adoontiina ma jirto adoonkii la xoreynayay labadig mid kasta aade ma jiro marka waxaa jira inaga waxa weeyaan ee kafaar ahaan loola iman karaa maadaama adoonkii la xoreynaya aanu jirin idcaamna dee ya waxay ahayd un labadii bilood inuu soomo qof labadii bilood inuu soomaanba sa aayaddu ay tilmaamayso marka haddii maktaba la bixiyo qofki ama ama hala qisaasa ama maka la bixiye ma jiro kafaaro laydhaa cidima soo hadal qaado dilkaasi khata ha ahaado hamdi ha ahaado noocuu doonaya ha u yimaadee qofkii mar hadduu dil ka yimaado laba bilood ayaa lagu yeelanayaa inuu soomo mar hadduu kari karayo sawmu nadr sawmu isaguna waa saas oo kale sawmu dhihaar oo dadkan had iyo jeer dumarkooda ku shabahaya hooyooyinkooda sida hooyada baad iga xaaraansunta saalkii diyaarka la odhan jiray suuratu qasamci bilowgeeda ilaahay ka warramay dee kole hadduu furi waayo islaantii iska sii haystay iyadiina fasiyaamu shahrayni mutataabicayni min qabli an yatamaasa isagoo karayo odhanaya ma karaya raashinkan isaga guuraya waa qalad wey saddexdaa qaybood buu faralkii noqdaa marka imika wuxuun aynu si gaara uxusi lahayn soomka bisha ramadaan oo aayaddaa aynu akrinay ee suurat lbaqara ku sugan ilaahay oo kaga waramay ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun kutiba macnaheedu inuu farad yahay bay tilmaamaysa faradkaasina inaguma keliyaysanine dad badan oo walaalaheen oo muminiintii hore ahaa ayaa iyaguna soo soomeeyey shahru ramaضaan aladi unzila fiihi lqur'an huda linaasi wabayinaati min alhuda wlfurqani faman shahida minkum shahra falyasumhu falyasum rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam wuxuu tilmaamay sunadiisa ama axaadiista saxiixa in dee arkaanta islaamka uu ka mid yahay soomku arkaanta islaamka uu ka mid yahay marka taasi waxay tilmaantay xukumkiisa nusuustaas aayaadka iyo axaadiistaasi waxay xuseen in bishan aan la fududaysan karaynin oo ay faral tahay faral tahay arkaantiina kamid tahay arkaan islaamka aada baana uqiimo badantay qofka muslimka ee intuu nool yahay inuu ku fikiro inuu dhamaysta arkaanta digaha caqiidadii wanaagsanayd siiyey uu salaadii la imanayo zakadiina bixinayo hadduu haysto waa inuu soomkii iyo xajkiina isku daya inuu dhamaystiro arkaanta si uu buuxsado islaamka si aan xaggiisa looga soo dhicin bishan ramadaan fadligeeda aada buu u badan yahay maalinkiisa iyo habeenkiisa labadaba waa fursad qaaliya waa mawsim la yaab leh mawsimka laga khaniimaysanayo wey khayrka la guranayo oo tijaaradu mawsim bay leedahay macnaha wakti mudan oo ribix badan iyo faa'iido badan la helayo waktiganina bisha ramadaanna waa wakti aan la quuri karaynin qofka muminka aanu quuraynin habeenkiisa iyo maalintiisa midbaba inay cibaado la-aan ku dhaafaan runtii bushaaradaasanu nebigu bixinaya calayhi salaatu wasalaam markii uu ka waramayey bisha ramadaan ayaa waxa uu odhan jiray waa qad jaakum shahrun mubaarakun ifturida calaykum siyaamu tuftaxu fiihi abwaabu ljanna watuglaqu fiihi abwaabu ljaxiim watugalu fiihi shayaaطiin fiihi laylatun khayru min alfi shahr man xurima khayruhaa faqad xurim faqad xurim hadii la shilada bil baa idin timid buu nebigu leeyay bil wuu sii bushaaraynaya asxaabta barakaysan maalinkii waxa waajiba in la soomo ilaahay dartii loo soomo taa ha la ogaado qof waloo muslime dhaga ha gasho wuu usii bushaaraynaya nebigu waxaa la furaya albaabada jannada albaabadii naartana waa la qufulayaa shayaaiintiina waa iyagana waa qufulayin oo waa la xidxidhaya habeenkii qaaliga ahaana wuu ku jiraa ee qur-aanka uu tilmaamay inuu ka fadli badan yahay kun bilood kun bilood habeenkaasi aanu ku jirin marka dee axaadiis badan oo saxiixa ayaa kusoo aroortay waxaa kamid a xadiidkii u nebigu uri calayhi salaatu wasalaam muslim uu warinayay alsalawaat alkhams waljumucatu ila aljumuca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatu lima baynahun ida jtunibat ilkabaa'ir labada jimco inta ka dhaxaysa labada salaadood inta ka dhaxaysa iyo labada jimco inta ka dhaxaysa labada ramadaan inta ka dhaxaysa waxa ilaahay uu salabaynaya wixii dembiga la odhan jira la ildarayn ayaa la safaynaya mid waliba wixii ka horreeyuu salabaynaya laakiin xadiidkan wuxuu nabigu raaciyay ida jutunibat ilkabaa'ir haddii kabaairta laga dheeraado kabiiradiina waxay ku simantahay inaad ilaahay uga toobad keenta iyaduna kuguma nabna une oo laguguma musbaarina way kaa fuqi haddaad tawbad wanaagsan ilaahay uga toobad keenta iyadana marka sidaasaa addoonkii dembiga loogaga sifaynaya bishaas maqaama ramadaana imaana waxtisaaman ufira lahu ma taqadama maqaama iyo saama riwaayada saxiixa labadaba waxa isagana waciid badani uu ku soo arooray altarhiibu min alfidri fi ramadaan bishaa ramadaan sagaal iyo labaatankaa cisho ama soddonkaa cisho inuu qofkii ishayn waayo oo naftiisii iraado uu u yeeli waayo go-aan ay yeelan weydo dabeetana afkiisii uu haysan waayo wuxuu iska day waaya wixii la cunayay iyo wixii la cabayey iyo wixii afka laga odhanayay ayuu iska dayn waayo dabeetana waa kaa dhex dabaasho man afdara yawma min ramadaana fii kayri ruqsati rakhasaha allahu lahu lam yaqdi canhu siyaamu dahri kullu lam yaqdi canhu siyaamu dahri kullihi wain saama wuxuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam qofka iska cuna bisha ramadaan isagoo ruqsadiiaa haysanin fasax oo dadkii loo cudur daaray aan ahayn sida kii musaafirka ahaa iyo qofkii bukay iyo isagoo kuwa aan ahayn haddii uu isku dayo inuu qalleeyo oo sanadka oo dhan uu qalla ahaan u soomo kama qallaynayo kama gudayo waa sanadkii dee maalinkan la heli kari maayo macnaha maalinkaa isaga ah ee dhaafay ramadaan maalin lamida baan la helayn ramadaanka kale ee soo galaana de isda wuu buuxaa oo janis ma laha oo ramadaankii kalea sugaya marka maadaama aan ramadaan kale la heli karaynin sanadkao dhanba ha soomee kama gudayo mushkiladaha jiray kamid tahi berigii hore dadku way soomi jireen soomku qof iska cudurdaar le mooyaane dadkeena wuu badnaan jiray laakiin imika miyiga iyo magaaladaba dhalinyarada ha kusii badnaatee soomkii wuu soo yaraanaya waa mushkiladaha dadkii ku dhacay bay kamid tahay mushkiladaha inagu dhacay dad iska waaweynoo qaar iska mas-uuliinoo qaar iska xoog waaweyno ama qayilayun baad arkaysa ama sigaar buufinaya ama meel yaroo xaaraan meelihii xaaraanta la odhan jiray hululanaya musiibo weyn ma dheriba iska rakibanaya maalinta wax ruqsadiina ma jiro kaanaba inaanay bishii bilaninba dhibkeeday ka mid tahay waa dhib aada u weyn wey dadku hadday ilaahay ka xishoon waayaan cid kale ka xishoonayaana ma jirto hadday ilaahay ka cabsan waayaan raja meeshi ma taalo marka arrintaa runtii dadka ehelka waa in lagu baraarujiyaa siiba dumarka oo kale waxaad moodaa inay isu dhigeenba inay yihiin adcafunaas oo dabeetana soomba agtooda aanu oolin maasaa mid waliba markay iska gaashooto sharaabkeeda iska cabayso hada sala waynu ka soo hadalnay markaa bisha nusuusta inagoo soo koobkoobayna waa mawduuc ballaadhan marka fadligiisi iyo xukumkiisiiba bishu maxay ku sugmaysa sida macruufkae marar badan ba aada maqashay laba arimoodun laba arrimood midkoodun inuu yimaado imaa in la arko oo imaa inay shacbaan dhammaato bishow inay dhammaato shacbaan haddii la ciiday ina ramadaan inay dhammaato haddii aanay dhammaanin oo sagaal iyo labaatanaytayna waxaa lagu soomi karaa ama lagu afuri karaa aragii sumuu liruyati waaftiruu liruyati fain quma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana alaaiina yawma waa xadiidkii bukhaari iyo muslim ba ay warinayeen min xadiidi abi hurayra marka dee haddii la yidhi shacbaan nagu xidhay dhamaystirkeeda inay shacbaan dhammaato dii laba arki waayo shacbaanna waa in lasii tiriyaa wey rajabtii kasii horeysayna imika shacbaan baynu akhirkeeda joogna rajabna waa inay ku tirsanaataa shacbaanna waa inay ku tirsanaataa cibaadada marka loo dadaalay shacbaan waa imse caawa dadku way isku way ku murmayaan caawa imse ahayd dee malaa sabtidii bay bilaatay ya dii sabtidii ay bilatay sabti sabti ku shan iyo toban axad iyo isniin toddobiyo toban malaa saasay u badnayd baan filaya habeenkaa aada bay u weynayd waabay dayaxowdayba habeenkii axadda meelaha kolkaa kol hadday dhammaato dee shacbaan oy soddon noqoto meel lasii joogo maleh yaktiis ma laha bisha islaamku koob iyo soddon ma jiro sidaa daraaddeed sideed iyo labaatanna ma jirto oo february miyah februaryna ma leh yaktiisna ma leh marka ama waa ashahru haakada wahaakada buu nabigu leh calayhi salaatu wasalaam bishu way noqotaa saddexdaa jeeroo buuxa labadaa jeeroo min tobanahiyo iyo mar la laabo shantaa farood midkood oo sagaal iyo labaatana maanaa kabita leetar buu ugu qoray nabigu calayhi salaatu wasalaam far waaweyn ayuu dadka ugu qorayoo war bishu waa sidaas buuli saddexdaa jeer way noqotaa buuxa mararka qaarkoodna laba jeer kolka saa la yidhaahday haddana mar la laabo sagaal iyo labaatan tobankii farood mid la laabo labadaas way noqon karta marka bishu waaba iska dhib yar tahayba shay kaalandarah iyo taariikh xisaabeed iyo canfas kaloo la raacaya iyo midna ma jiro waa shaygaa la tirinayo iyo taan la eegayo tii la eegayo haddii hore loo waayo tan kalunbaa tirada la buuxinaya waaba iska dhab yarta sheekh sindani baa la weydiiye o la yidhi bal ka war haddaa dee kole da sidaan isaga dhib yarta maxay u murmayaan dadka muslimiinta ila waa kuwan qoloba mar samaysa saddex isho kale oreynaya hadday doonaan asuu laakin axyaana yadlucu lhilaalu siyaasa bisha siyaasadda dee laakiin marmar soo baxda buuli hilaalu siyaasi bisha siyaasadda oo wadamo xugufe ay ka yar dhaxaysaa odhanaya kole dee kuwaasi maanta soomeen annagu mee aanu ka dambaynayna qolo heblaaye maanta la soomi mayno anusa seeganayna innagana waabay dhacdaa halkeena firqado markay dadkao dhami wada afuraan ama wada soomaan iyo kasii dambeeya way jiraan way dhacdaa ma fiirso waa alhawaa baa laya hawada dadku mar hadday diin raaci waayaan laakiin hawaa ay raacaanoo rabitaankoodu wahago waa xad yeelan maayaan bishii saasay usugmaysaa saasaanu nebigu u caddeeyay calayhi salaatu wasalaam arrin iska soo ururayaba wey waxaase culimadu ay isweydiiyeen malatix gelinaya shaygan la yidhaahdo ikhtilaafu lmadaalic ikhtilaafu lmadaalic macnihiisu waxa weeye qoraxdii baa mar ayaa dee dadkii aan isku mar soo wada baxaynin caalamka ama qaybihii kala duwanaa ee qaaradaha mar uma soo wada baxdo qoraxda sida macruufkii la ogsoon yahay waxa rag badani ay markaa kuba tegeenba caalamulislaam haddii meel ka mid a laga arka inta kalena ay raacayso waxaanay markaa soo daliishadeen xadiidku nabigu uhi sumuu liru'yati wa afdiruu liru'yati araggiisa ku sooma bisha araggeeda ku sooma araggeedana ku afura marka dee kolkuu leeyahay suumuu kolkuu leeyahay amarkani yuu u dhacayaa yaynu ku sheegnaa ma carabtaynu ku sheegnaa ma asxaabtaynu ku sheegnaa maxaa keenaya qolo gaara in lagu sheegaday leeyihin ma daliilu calayh maxaa u daliilo oo in qoro gaara lagu fasiro marka waxay iyagu ku tegeen naskaas iyaga oo raacaya in muslimiinta un lagula wada hadlayo marka haddii qolo kamid a arkaan inta kalena inay ku raacayso laakiin waxaad moodaa qawlka malaa waaqica waafaqsan inuu yahay qawlka aymo badani ay ku tegeen oo ah in xadiidkaa lala akriyo xadiidka kale ee ibnu cabaas ninka qurayb la ydhaha baa wuxuu ka yimi meesha sham la ydhaha sham buu ka yimi madiinuu yimi bisha akhirkeedii cabdillaahi ibnu cabaas baa ay weydiiyeen war goorma qurayb oo aragteen markaad xaggaa iyo sham joogtay bishii waxaanu aragnay buu ihi habeenkii jimcaha adigu miyaad aragtay quraybow ibnu cabaas baa weydiinaya haa waanu aragnay anigaaba arko dadko dhan way arkeen mucaawiyana dee ummadii wuxuu faray in la soomo saasaa lagu soomay maalintii jimcii baa la soomay ibnu cabaas wuxuu leeyahy haddaanu reer madiinana annaga waxaanu aragnay maalintii sabtidii falaa nazaalu nasuumu xataa nukmila halaaiina aw naraahu ama soddon baanu dhamaystiray ama waanu arkay markaa qurayb baa wuxuu ihi alaa taktafi biru'yati mucaawiyata wa siyaami oo mucaawiya dee halkaa soomaydaan kuleeyahay madaxii muslimiinta miyaad soomaynin miyaad ku raacayn markaa ibnu cabaas wuxuu ihi la haakada amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu saasuu nafaray kolkaa haddii uu halkaa saasuu nebigu nafaray ba yidhi xadiidku waa marfuuc muslim baana wariyey iyo tirmidi taas waxay tilmaamaysaa inuu xadiidku waa marfuuc ana saxiix marka naskii hore kanaa lala akriyayaa bay leeyihi oo naskan ibnu cabaas wuxuu fasirayaa kaa hore kaa hore hadduu si caama u hadlaya muslimiinta o dhan ula wada hadlay kanina wuxuu tilmaamayaa in qolo waliba ay ku xisaabtamayso intii qoraxdu ay mar usoo wada baxaysaaba xisaab gaara ay yeelanayso ikhtilaafuulmadaalica halkay ka keenaan culimadu ataa wey ficlanna malaha imanka taasaa u dhawa intii qoraxdu ay isku maalina dee iminka marka la eego indunuusiya iyo dee bariga iyo marka la eego america dee ma isku maalinba mise saacadood baa udhexeeya innagaaba malaa sideed saacadood inoo dhexeeyaan qaaradaha galbeedka adduunyada kuwana ilaa qaaradaha qaar bay udhexeeyaan ama wadamada qaarkood bariga iyo galbeedka oo kale ilaa saddex iyo toban saacadood baan filaya ama afar iyo toban kuwa ugu badan de waba kala maalinba kala maalin marka inaga oo kale dee wadamadan aynu iska agdhowna ama xagga khuduudda aynu ka midhaysana ee jaarka ah sida khaliijkan oo kale siibaa dee inahan soke ee sacuudiga iyo yamanta iyo iyo jabuuti iyo isku mad lacbayna baa la odhan karaa qoraxdu isku mar bay noo soo wada baxda isku marna way noo dhacdaa imaaraadka iyo bakistan iyoba dee bariga sii xigoo saacaday noo dhaxaysa taasoo kale waa la odhan karaa marka dadkii saaha loo qaybiyo intii isku maalini markay qol aragta kuwa kalena ha ku raaceen inaguna de inaynu malaha mustaqil noqonaaba isuma inaan dhigin inaynu mustaqil noqono xagga shahriga iyo ku dadaalkiisa inaynu taabic noqono aynu cid u raacno mooyaane waayo dadaal aynu bishii shacbaan kusii samayna iyo dadaal la iska xil saaro rayidka iyo mas-uuliyiinta cidina iskama xil saarta bishii marka ay soo galaysuun baa la baraarugaa dabeetana kolkaa horena arag baa lagu adkaystaa marka dambena islaamka hala raaco muslimiintii oo dhan baa ciiday ana ciid markaa farqi baa ka soo baxaya haddii kolkii horena arag lagu adkaysto maalin laga hadho marka dambena la yidhaha macaljamaaca war muslimiintii ilaahay oo dhan baa ciiday aan iska ciidno bishiina sagaal iyo labaatan noqoto maxaa ka soo baxaya ti sideed iyo labaatan la haddii maalintii hore laga hadhay maalin markii dambena maca naas la noqday macaljamaaca bishiina sagaal iyo labaatan noqotay maalin baa hawada u baxay xaguu mahay maalin maalinkaa cidiba isma weydiiso taana intaasaynu kaga gudbi lahayn waxaynu sii raacin lahayn intaas aynu kusoo gebagabayn lahayn soomku runtii dadka wax akriya mooyaane dadka caamada waxyaabaha usii muhiimkaa waxaa kamida in ay ogaadaan lafdhabartiisa lafdhabartaas oo ah arkaanta iyo shuruuda iyo mubdilaadka intaa qofku inu si wanaagsan u qaato oo dabeedna ehelka la gaadhsiiyo iyo dumarka iyo qofka uu dee bulshada uu dhex joogo inuu gaadhsiiyo aad bay muhiim u tahay arkaanta soomka iyo waxyaabaha burinaya iyo waxyaabaha shuruudawa macnahedu waxa wey shardigii hadii la waayo ama ruknigii la waayo waxaa imanaya mubtil min almubtilaat waxyaabihii burinaya mid kamid a waxaa sii raacaya sunnayaashii qurxinayay soomka cibaado waliba waxay leedahay asaasiyaad ay ku taagantahay sida gidaarka iyo kaabadahan oo kale iyo waxyaabo qurxinaya oo decorationkiisa ka qayb qaadanaya sida bahalka rinjiga iyo laydhka iyo waxaasoo kale iyo waxyaabo sida cagafta duminayo ay tahay in laga ilaaliyo si kayaankii cibaadadu uu usii jiro in laga ilaaliyo ubaahan intaba marka iyo sunayaasha iyo waxa soo raaci karo oo malaha shanaad mubaaxaadka waxyaabo qofku uu ismoodsiinayo inay burinayaan ase aan waxba yeelayn waa arkaanu siyaam wa shuruudu siyaam wa mubdilaatu siyaam wa masnuunaatu siyaam wa mubaaxaatu siyaam shanta arrimood bayna habeen dambe soo kooba insha allah wallahu aclam
su-aasha labaad oo la xidhiidha kafanta aad tidhi ubad iga dhintay ayaa lagu kafmay maryahuna kafantu runtii waa shay waajib ah oo qofku marka uu dhinto afar shay oo u waajiba oo ummadda ka dambaysa ku waajibaya ayay ka mid tahay in la maydho kafan lagu xidho lagu tukado la aaso afartaa arrimoodba iyo dee xuquuq wixii lagu lahaa in laga bixiyo afartaa shantaa arrimoodba markuu dhinto qofku cidda ka dambaysa waajib bay ku yihiin kafantu markaa nawcay noqonaysa inay noqoto maro cusub shardi maaha inay noqoto maro cadna shardi maaha labadaba way wanaagsan yihiin uun siiba maro cad inay noqoto waxaa laga faa'idaysanayaa un dhiirigelinta uu nebigu ku dhiirigeliya calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiintaa markii uula hadlayay baa waxau ihi dharka cad xidha kuwa geeriyoodayna ku kafma markaa qofkan had iyo jeer nool sida ay dharka cade nadiifta ah ee saafigiihi ugu wanaagsan yihiin ayuunbaa qofka dhintay inay ugu wanaagsan yihiin oo imika adigu inaad dhar cad xidhataa dee mar walba daruuri maaha haddana daliilku wuu kugu dhiirigeliyey qofka la kafmayana dhar cadi shardi maaha oo daliil gaaroo kusoo arooray ma jiro laakiin kaa dhiirigelinaya dharka cad ayuunbaa loo soo qaata almuhim mara la isticmaalayna qofm qofka waa lagu kasmi karaa mid midab leh oo aan caddaynna waa lagu kasmi karaa bacdu saxaaba khulafaa urashidiinka mid kamid a ayaa wuu sii dhimanayay kolkaasaa waxa uu lahaa markay kafmaysaan kafantayda ha ka dhigina tu cusub qofka cusub baa qofka nool baa u baahi badan marada cusube maryaha cusub dadka nool siiya oo aniga igu kafma ee marada hunka ah ee aan cusbayn maadaam dee aan geeriyooday oo mayd aan ahay ciiddu ay cuni doonto marka waxba ha ka warwarin kafanaad u bixinaysaana ma jiro kaa hunkee lagu lagu kafmay unbay ku ansaxda insha allah wallahu aclam
dhegeystaha magaciisu yahay maxamed cabdi oo hargeysa degan baa isna su-aalna soo weydiiyey waxau yidhi haddii aan damco inan guursado oo markaan israhdo gabadh carmalah guurso gabadhaasi oo waalidkeeda ay joogaan magaalada haddii aanu markaa isqarsano diinta islaamka maxay ka qabtaa oo guurkeeda iyo meherkeedaba aanu waalidkeed ka qarin
alxamdu lilah soomaalidu waxay ku maamahaan gojaxo geel wax kol lagu qaato ka weyn macnaha shay la qariyo oo darafta lagu laabto way ka weyn tahay guurku wax la qariyo wuu ka weyn yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ummaddan islaamka markuu la talinaya waxau ihi aclinu nikaax bu guurka muujiya oo agab ha loo garaaco iyo waxyaabo tilmaamaya oo caddaynaya halkan in la isku guursaday sinaduna waa wax fool xun oo dadku ay qarsadaan guurkuna waa wax wanaagsan oo la muujisto sidaa darteed waalidka iyo xigtada in laga qariyo maahe waa in lagu farxaa oo la muujiyaa cidda inanta laga guursanayaana shuruudo adag iyo adduunyo waa inaanay ku xidhin carmasha haddaynu usoo noqono carmashiyo inantu waxba kuma kala duwan xagga guurka mid waliba way u baahan tahay mas-uul xigto u ah ama aabbo iyo awow ha ahaada ama kuwii kaleba mas-uul xigto u ah oo guuriya way u baahan tahay kaa haddii la waayana ka kusii xigunbaa guurinaya giddigood haddii la waayana qaadigaa guurinaya laakiin gabadhu ismana guuriso cid kalena ma guuriso sidaa daraaddeed qadiyadan odhanaysa carmashu iyadaa isguurin karta ama dumaashuba waa mid runtii caado soomaaliyeed u noqotay oo qalaba carmashiyo inantu meel quray ku kala duwayn marka la guurinayo siduu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ahaa carmasha waxaa la weydiinayaa buui inay amar bixiso athayib tusta'mar amar baa la weydiinayaa heblaayo hebel ma kuu guurinaabaa la odhanaya waa inaanay aamusinay tidhaahdaa haa waalbikru tustaadan inantana idan baa la weydiisanaya oo fasaxa oo amarkaa ka sokeeya wa idnuhaa sukuutuhaa buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam hadday aamusto wuu soconaya oo wuu hirgelaya intaasun bay ku kala duwanyiin inantu hadday way xishood badan tahay ee aamusto waxaa loo qaadanayaa aamusana joogo codkiisu waa haa in ay haa tidhi unbaa laga soo qaadaya laakiin carmashu waa inay haadeeda ina maqashiisaa waa ka markaas imaamu shaafici qaacidada dejiye ah laa yunsabu lisaakitin qawlun qof aamusay cod looma nisbeeyo sidaa carmash oo kale waa qofka codkiisa loo baahan yahay walaakina sukuuta fii macradi alxaajati ila albayaani bayaanu meel se warcad looga baahan yahay hadduu qofku iska aamusuu waxba sheegi waayo macnaheedu waa haa waaba sida inantoo kale qaacidadaa labadaa u qaybsan marka intaasun bay ku kala duwan yihiin mid walibana se mas-uul way u baahan tahay marka intuu inantii carmash ahayd dabakaayo ka hela inuu giraarun ku meheriyo maya waa qalad ee awliyadeeda iyo xigtadeeda ha lala xidhiidho wallahu aclam daahir jaamac ducaale ayaa su-aal na soo weydiiyey su-aashaasi waxay kusaabsan tahay xagga salaada waxau yihi berigii hore waxaanu tukan jiray marba salaada aanu markaa tukanayno anagoo magaceeda sheegaynaa tusaale ahaana usalli fardal duhri oo kale ayaanu oran jirnay waxaan dhawaanahana culimada aan ka maqalay iyadoo laleeyahay way dhamaystiran tahay salaadu haddii allahu akbar lagu soo koobo diinta islaamku arrintaa markaa maxay ka tiri
alxamdu lilah nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa maalinku ag tukaday ninkaasi kolkii uu salaadii dhameeyuu nabiga u yimi oo u salaamay wuxuu ihi salli fa inaka lam tusalli war oradoo salaadii ku noqo maa tukanini laba saddex jeer kolkuu uu sidaa uga qalab qalabsiiyuu sii qaribay ayuu nabiga u yimi oo wuxuu ihi intaa ma dhaafinayo halkaasay iga taagan tahay ibarwax nebigu markii uu isu diyaariyey ninkan inuu wax baro wuxuu salaadii uga bilaabay markaad isu salaadaad xidhanaysa allahu akbar dhe xadiidkaasi waa xadiis caana culimada axkaamtuna aada bay u dhigdhigaan oo axkaam badan uga soo saaraan waxaana loo yaqaanaa xadiidu musiyu salaati ninkii salaadiisa xumeeyey xadiidkiisa loo yaqaana wuxuu uga bilaabay oo uu yidhi allahu akbar dhe markaad salaada isu taagto dabeetana qur-aanka inta aad taqaano ee ku sahlanaata akri marka ugama u bilaabin usalli iyo inahan aynu idhaahno ugama u bilaabin idan markaa salaadu halka waajibkeeda uu ka bilaabmayo waa xidhashada xidhashada allahu akbar baa markaa ay ka ka bilaabmaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadu ka warramaya waxau ihi miftaaxu salaati tahuur wa taxriimuha takbiir wa taxliil